asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin meel kastoo aad naga maqlaysaan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beerula barnaamijka alaab waxaa soo saaray islamarkaana halkaad kala socotiya anigoo cumar yuusuf aadan americo mar kale iyo barnaamijka taariikhda dunida barnaamijka taariikhda dunida toddobaadkan haddii allaha awoodalah uu qadaro waxaan markaasi diradda ku saareynaa taariikhda dalka qatar haddii aan ku bilaabo dalka qatar dhegeystayaal waa dal carabeed waxa uuna ku yaala galbeedka qaaradda aasiya waxa uuna xuduuduleed la leeyahay dalalka ay ka mid yihiin sacuudi carabiya iyo dalka bahrayn waxaana ku hareereysan gacan biyoodka bersiya iyo gacanka markaasi qatar haddii aan eegno tirada dadka waddanka qatar waxaa lagu qiyaasaa hal dhibic sideed milyan oo qof laba boqol toddobaatan iyo sideed kun oo ka mid ah ayaana la sheegaa in ay muwaadiniin dhalad ah yihiin halka hal dhibic shan milyan ay yihiin dadka dalkaasi tagay oo dhalasho markaasi qaatay dadkaasi ayaa inta ugu badan dalka ka shaqaysta waxaayna ka yimideen dalal kala duwan oo caalamka ah si markaasi ay noloshooda uga maareeyaan shaqooyinka ay ka qabtaan dalkaasi badankoodna waa dad u badan markaasi dad dhallinyaro ah oo ka yimiday dalalka indiya tunisiya u s a iyo weliba dalkeena soomaaliya iyo qaar ka mid a dalalka carabta dalkaasi qatar ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay markaasi dalalka ugu shaqada fiican marka la joogo wadamada carabta ah qaybii hore ee barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beerula iyo magaalada beledweyne ayaad maqlaysaan wujidda efmka dherarkeedu yahay siddeetan iyo sideed dhibic sideed magacads oo dabcan ku gadaaman beledweyne iyo deegaanada ku hareereysan haddii aan eegno dhinaca dhulka ama badka dalka qatar waxaa lagu sheegaa dadka wax ka qoray ay tilmaamaan kow iyo toban kun shan boqol toddobaatan iyo kow kun oo kilomitr oo isku weer ah waxauna dalka madax banaanadiisa ka qaatay gumeystihii ingiriiska saddexdii bishii sebtembar kun iyo sagaal boqol kow iyo toddobaatankii dalka ayaa madax banaanadiisa waxa uu markaasi u soo maray inuu xuriyad helo runtii marxalado kala duwan sidoo kale marka si loo fiiriyo gumaystihii ingiriiska ayaa dalkaasi runtii in badan gumaysanaya waxa uuna ilaa xilliganba ku yaala goobo tariiqi ah oo dalkaasi ingiriiska uu ka hirgeliyey intii uu gumaysanayay lacagta dalka laga isticmaalo ayaa la sheegaa in la yiraahdo riyaal waxaana markaasi ka kooban toddoba gobol ayuu dalka ka kooban yahay waana dal ku jiro nidaam qortooyo ah marka si loo fiiriyo talada dalku waxa ay ka go-daa boqorka dalka markaasi ka jira dowladda leh baarlamaanka iyo gole xukuumad inta ugu badan dalka waxaa xukumaha oo awoodda iska leh boqorka dalkaasi waxaana dalka inta ugu badan luuqad ahaan looga hadlaa luuqadda carabiga ah boqorka waddanka oo loogu yeero amiirka dalka ayaa inta ugu badan ee dalka xukmo amarkiisana la qaataa ra-iisul wasaaraha waxaa isagana runtii la tilmaamaa inuu leeyahay awood inkastoo awooddiisa aysan ahayn mid booran caasimadda dalka waxaa lagu tilmaamaa inay tahay dooxa waana magaalada ugu weyn dalka waxaana dadka ku nool iyada kaas ahaan la sheegaa inay yihiin boqolkiiba lixdan dadka dhammaan dalkaasi qatar ee ku nool inay ku nool yihiin caasimadda dooxa dadka dalka ku nool waxaa macnaha ereyga dooxa uu yahay geedkii weynaa waana magaalo xebeed magaalada dooxa waxaa la as-aasay sanadkii markuu ahaa kun iyo sideed boqol shan iyo labaatankii waxaana horey loo oran jiray magaalada biddaa magaaladan oo aad u dhisan waxaa markaasi meel ay ku shaqaysato dowladda qatar waana inta ugu badan ee halka ay dadka oo dhan ay ku nool yihiin loosoo shaqo tago ee inta ugu badan shirkadaha ugu waaweyn ee dalka ay ku yaalaan ee lagu qaabilo dhammaan madaxda ee ka kala timaada caalamka waxad maqlaysaan barnaamijka taariikh dunida idaacadda beerle ee magaalada beledweyn haddii aan eegno dhinaca weli magaalada qatar oo kaleeto aan iraade magaalada dooxa waxyaabaha ay caanka ku tahay magaalada dooxa ee caasimadda dalka qatar waxaa ku yaala inta ugu badan oo laga xukumaa hay-adihii dowladda oo dhan warbaahinta iyo gaar ahaana warbaahinta qaranka iyo t v-ga aljaziira dooxa oo dhowr jeer martigelisay ciyaaro caalami ah waxaa la qorsheynayaa hadda in ay markaasi gaarto magaalooyinka caalamka ugu fiican runtii marka la joogo si haddii loo fiiriyana magaalada carbeed ama magaalooyinka carbeed magaaladii ugu horeysay waxay noqonaysaa koob adduun lagu qabto taariikhda marka la fiiriyo magaalada dooxa runtii dalka qatar waxa uu markaasi ka mid yahay dalalka ugu qanisan marka la fiiriyo dhaqaale ahaan adduunka maxaa yeelay dalkan qatar inta ugu badan waxa uu ka mid yahay dalalka shidaalka soo saara iyo sidoo kaleeto gawaarida weli waxaad maqlaysaan barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beerula qeybihiisii dhexe ayeen isla soo gaarnay markana waxaa kusoo dhawaataan heeska dhextaalka barnaamijka
anigo dhex jiifo dhibaataysan maankicin dheelalow hurdada baas intaan dayay labada dhinac kumaan waa indheego dharkiyo gogoshi kama tegin xalaysow dhimbila quura iyo dhama celeliyo aanigoo dhex jiifo oo dhibaataysan maankicii dheelalow hurdada baas intaan dayay labada dhinac kumaan waa indheego dharkiyo gogoshi kama tegi ma dhaqaaqin keligayo catufi ma dhaantayn intaan dhaafa beeshii ma dhaqaaqin keligayo catufi ma dhaantayn intaan dhaafa beeshii omosamaan tegino dhul omosamaan tegino oo ku dhan yahay dugaagiyo dhalibaaxi joogta oo ku dhan yahay dugaagiyo dhalibaaxi joogta dhul omosamaan tegino dhul oomosamaan tegino oo ku dhan yahay dugaagiyo dhalibaaxi joogta oo ku dhan yahay dugaagiyo dhalibaaxi joogta deeshanaysa hooyaad dhaxantii qabatiyo deeshanaysa hooyaad dhaxantii qabatiyo naxadintayo dhilaada jirka dogori kamaa kici jirka dogori kamaa kici deeshanaysa hooyadi dhaxantii qabatiyo deeshanaysa hooyadi dhaxantii qabatiyo naxadintayo dhilaada jirka dogori kamaa kici jirka dogori kamaa kici markaan soo dhowaade igu dhawaaqay baxalkii intaa qaatay laba dhagaa dhabaadii kuma noqon markaan soo dhowaade igu dhawaaqay baxalkii intaa qaatay laba dhagaa dhabaadii kuma noqon anu dhiigu joogsaday dhirtaan maray gudoodiga dugumadu jeexmeena saan garan kaatada anu dhiigu joogsaday dhirtaan maray gudoodiga dugumadu jeexmeena saan garan dhibaatada aamin dhexe ma soo dhicin cadaaliyo dhammaantiis igabaj dhaawac naftuna yaani ku dhimaa aanu dhiigu joogsaday dhirtaan maray gudoodiga dudumadu jeexmeena saan garan dhibaatada aanu dhiigu joogsaday dhirtaan maray gudoodiga dudumadu jeexmeena saan garan dhibaatada aamin dhexe ma soo dhicin cadaaliyo dhammaantiis igabaaj dhaawac naftuna yaani ku dhimaa
hadallada bahaysiyo dhawaaqaadi leedahay dhalanteed inuu yahay dhaban kuugu sheegay hadallada dhahaysiyo dhawaaqaadi leedahay dhalanteed inuu yahay dhaban kuugu sheegay dhuuxan soo inan yahay hadhibin naftaado inaanahay midhaawaco dhuuxan soo inan yahay hadhibin naftaado inaanahay midhaawaco dhiban oo coryaanu dhiban oo coryaanu iyo inan dhisaayo dhooxyada waxbaraashaad iyo inan dhisaayo dhooxyada waxbaraashaada durusta inan dhamiyo midna aadunan dhaagin uunaqoon dhankana xigo maxad ugu dhawaaqday maxad ugu dhawaaqday dhimbilada kalgacallada oodu tiri dhurwaa'iyo habismiciidu dheer tahay shabeelbaha idhaawacay dhimbilada kalgacallada oodu tiri dhurwaa'iyo
waa hagaag haddii dhegeystayaal intaasi aan kaga soo laabanno heeskaasi waxay markaasi dhextaal u ahayd barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beerula ee magaalada beledweyne mujida efamka dherarkeedia sideetan iyo sideed dhibic sideed magacaad oo dabcan ku gadaama beledweyne iyo deegaanada ku hareereysan waxaana barnaamijka taariikhda dunida idila socodsiinaya anigoo ah cumar yuusuf aadan ameeriko waxaan dhinaca farsamada noo joogaa cabdimajiid aweys haddii aan eegno dhinaca iyo dalka khatar wadamada markaasi uu xiriirka la leeyahay wadamo kala duwan oo caalamka ayuu xiriir la leeyahay dhinaca markaasi dhaqaale ama dhinacyada ganacsiga marka la fiiriyo wadamo ay kamid yihiin mareykanka ingiriiska iyo wadamo badan oo dhanka khaliijka ah dhinaca dhaqaalaha dalkan waxa uu kamid yahay maadaama uu ganacsi fara badan uu sameeyo wadamada dunida ugu taajirsan waxaana dadka wadanka lagu sheegaa inuu badan yihiin milyaneero dhaqaalaha ugu badan dalkan waxa uu markaasi ka helaa shidaalka waxaana maalintii ceelasha shidaalka qatar laga soo saaraa inka badan shan iyo toban bilyan oo barmiil oo shidaal ah heerka shaqa la-aaneed ee dalkan heerka shaqa la-aaneed ee dalkan waxaa lagu qiyaasaa wax ka yar boqolkiiba hal ruux inuu shaqa la-aan yahay sidaasi ay tahay hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha waxa ay markaasi dowladda ku eedeeyaan in shaqaalaha ay u durto shaqo adag oo aysan qaban karin dhaqaalo yarna ay siiso dhanka diinta dalkani waa dal muslim ah dadkiisuna waa muslimiin suniyiin ah qiyaastii shan ilaa shan iyo toban boqolkiiba dadka qatar ku nool ayaa la sheegaa in ay shiico yihiin dhammaan sharciga dalka waa mid markaasi salka ku haya shareecada islaamka xukuumadda ayaana fulisa xagga dhaqanka waxayna dadka qatar markaasi la mid yihiin dadka dega wadamada carabta raggu waxa ay ku labistaan khamiisyo iyo cimaamado oo dhaqan ah markaasi dhinaca labiska marka loo eego dumarkan waxa ay yihiin kuwa xijaaban dumarka looma ogola in ay keligood safri markaasi safar galaan gaadiidka markay kaxayn karaan cunada ay cunaan dadka qatar inta badan waxaa lagu sheegaa inta ugu badan raashinka xalaasha maadaama dadku ay yihiin dad muslimiin ah diintuna ay u ogoshahay waxaana dhaqan ahaan cunaan bariiska hilibka xoolaha iyo raashinka badda laga soo saaro caanaha loda ayaana aada looga cabaa dalka qadan marka la joogo maadaama lo fara badan ay dhaqdaan dadka markaasi qatar dhinaca ciyaaraha haddii aan eegno xulka qaranka kubadda cagta dalka qatar weligiis kuma guuleysan koob adduun heer wanaagsan kama gaarin laakiin waxa ay markaasi ku horeeyaan ciyaaraha kale oo ay ka midka yihiin orodada baaskatka iyo dabaasha ay aada ugu horeeyaan ciyaaryahanadooda ciyaartooyda dalka qatar ciyaaraha fardafuulka iyo tartamadooda aada ayay dhaqan ahaan u ciyaaraan dadka markaasi qatar ah waxayna markaasi ay yihiin kuwo aada ugu dheereeyo oo looga dambeeyo dhinacaasi fardafuulka iyo ciyaaraha kale intaana waxaa ku eg barnaamijkii taariikhda dunida anigoo cumar ameeri ka ah ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay intan barnaamijka lamid isku maqli doono sidaa nabadgelyo